bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsidayaal bariysa faylaha ka dhowaada qodobada warkaani hiram nimanku dorkaroon ee idaacadda raadiyo baydhabo ee sinhayta dhugunsidayaal olole nadaafadeed oo laka bilaabay isha baydhabo weerar dadsu qoysiga kudhiya deegaano ku tirsan gobolka galgaduud dowladda dhexe ee soomaaliya oo ku hadaliyay doorashada somalilan heshiis hordhae lukudeeri wasiir ku tirsan xukuumadda soomaaliya oo saxiixii lama sharci oo muhiime ku waran haddii mootadii ada saarnayti oo adakuhaytii wada koox burcadeed ka dhaafadii hakiin korta nuxuurka khudbaddii uusay jeediye jeemis hiswaam golaha ammaanka qaramada midoobay shacabka magaalada muqdisho oo ragtay kidhiibadii dadaalka ra'iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble akhbaaraadka banaankana dhegaystayaal welibaan ku door korona taliye ciidan oo mar kaleed afgembi kala wareegay xukunka dalkaas qaramada midoobay oo kadigdi macluul ha ka dareerta gobolka tigray ismaamulka etoobiya maalin fayle dhegaystayaal weliba waa hiraabnamo arbaawa taariikhda miilaadigan weliba ee ka beeganta labaatiiyoshanaad sanadka lamaada kun labaatii kowka intaasi weliba hayna qodobadii warkaan hiraabnimanku door koroonay haddana ka dhawada dhugunsadayaal warkii hiraabnimo oo faahfaahsan barisafayla dhegaystayaal maamulka degmada baydhabo ee xarunta gobolka baay weliba ololo nadaafadeed iyo ka bilaabana buundada isha baydhabo buundadaasi iyo weliba dadka magaalada oo ka shibana qashintaasi oo sababtii in cuduro shalgadaysan ku dhalada gudoomiyaha ururka hanraabta gobolka iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada baydhabo iyo warbaahinta la hadalyo ogna ku warbiyey ololohu
meel raadisa mundiyaalkuwa saqalaka shabaaka jarna waysin kodsadaane dadka meel raayo xaafadoo degan kashinka sinshaano haytan inay ku dhaaftaan cuduraa jara hata geeka baydhaw daacu ah meel raay dadka dhammaayahay way jara cudur meel raayisa adduunkan aan saameey karooni la reliyaya jara markan walaasa way lagu qaaday leeya wasaga lagu qaaday iyadoo saasata iyo mayka shabaasana buundadi meel raayisa biyoojana la isticmaalay ilaa maybaa la isticmaalay abu asharow may la isticmaalay biyoon buundada ilaa higaasuka biyogaan la isticmaalay biyogosaas leen isticmaalay siin mayka daraasana wasag ee waysiin ku odsadaane dhibaatada iyo cudurka iyo waliikooyo waa wayn wada dhanyi ee olaadishaba maase mase mayraa jirrada oo kudhiyaasa magaalada mayba mayraaso dhibaatadiidan haytay haweenka waana walaha kashabow balaangahan dhiibo hayta
mayb waa saan siis oddoon may ku qayb galahaaya mas-uuliin gobolka degmada ciddon arday may may waxsan hirahaayo saan siis ugu doonta dadkan oo beledka degan walbadana sheegnay ilaa hadda may buaha hooliisidiyaan wadaa walaa korkan heri tallaabo waay unun tallaabay qaadaan laakiin inta qashinjeen isu qobadaan dabagalaan laakiin handhiibi inoy qobda gannaahaga la gannaahaw ina go'aana la handheere walaalow haddii ku herga arni diini walba kengishaagi maadi li kengishaagi kuheri waysan walaakin heri may buaha ti gacmooda galbo gacmooda ka galaan haddii ilaahay may buaha dilii jarta dhibaatii socota covid ninteenoo daraara daawamarka darsan buundada biyosha socod ilaahay ninkana emay heligi roob ninka dambay ogtiin biyosha socod alxamdulilah biyosha daraaro wal ilaahay bay dhabadan ka nacameeyeyin yaadin wasaka shibahay
weerar la kadilay saddex qof oo iska qoyse weliba ku dhiyay deegaanka garisleh oo xukuumadda degmada balanbale ee gobolka galgaduud oo boqol kilomitir dhinaga galbeedka ka jara maleeshiyaad hubaysan weliba lay sheegay in saddeedasi qof yoonkasadan gurisho saas darteena ee iyo goobta ka dilaan dadkii ku sugnaaye degmada balanbale weliba sheegeen in dhacdadaasi la xiriirta dilal aanooyin qabiil oo maalmo ka horba ku dhiyay magaalada meedadka diidasay qof ee weliba shalhayna lamukuri oo walaale iyo gebar abtay oon haayeen welibana la sheenay meedsho degmadaas balanbale saacad kureed markii la dili wararka weliba intaasay ka darahana in duleedka degmadaasi iyo weerar kun weliba hakeeday xilla deegaano ku tirsan degmadaasay kudhiyeen dilalkaasi limade dowladda federaalka soomaaliya weliba ay sheegday in heshiis la kudeeri arrimo doorashooyinka kureed kulan maalmo qaadaday oo magaalada muqdisho in ka darari hogaamiyaasha soomaalida wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya cabdi maxamed cabdirasaaq iyo khudbad weliba shalay ku jeediyay golaha ammaanka qaramada midoobey welibana isha in heshiis horraaci lagu deeriya doorashooyinka waddanka wasiirka weliba tilmaamay in mabda ahaan iyo dhiyaasa doorasho lisla ogoliya kureedna khamiistaha dareerta laha saaro doona warmurtiyeedka rasmiga haaye ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble madaxda maamulada iyo gobolka banaadir iyo tan iyo sabtadii weliba shirar anku dareere teenada fasiyooni ee ciidanka ee xerada ciidamada cirka soomaaliya heshiiskun iyo deereen dowladda iyo hogaamiyaasha weliba ku qeyb qaaday shakhsiyaad badan kureed markii ee meelala ku saari in madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo shirkaasi ay garwadeen kunagada wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya xasan xuseen xaaji weliba saxiixay lama siyaasadood oo shale siyaasadda xuquuqda aadanaha ee wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya iyo siyaasadda tababarada wasaaradda gaashaandhigga haanasay oo muhiimaga howlaha wasaaradda wasiirka welibuu isxaqiijay in baahida wasaaraddan qabta lamadasay siyaasado dheeta tolahan koobu korna kulankan markiu iska saxiixay weliba goobjoog kahay agaasimaha xeedada wasaaradda weliba kala dardaarmay intay fulyan lamadasay ajanda kuwaran haddii mootadii aad wedi saarinya dadkii ka iyo saarinya dadkii aad ka dhacan lahay oo mootada la wareegi lahay falkaasay welibaa kadhiyay xukuumadda bajaajooyin xukuumadda dadka daraawalada bajaajka ee ka shaqeya sidaasa magaalada muqdisho welibana ka warbiyey dhacdadaasi iyo qaabka ngobsatay
meeshay rabeenna ay ama raggii hubka haayey oo jooga markaa gaarnana waxaa laigala wareegay mootadaydii macalafuraheeda dareen muuse igalenba dareen muuse igalenba ama waaba xamaraa lagugu dhacayaa marnaba maaba islaheenba teeda kale labada qof aan qaadayaa waxaaba ahaayeenba waa laba qof oo dhaqan oo xoogan oo oo labisan oo zaa'id u labisan maba ka shakininba maba ka shakininba xataa wax coda taleefon ma isugu samaynin waxay ku wada hadlaayeen message ilaan aniga mootadii aan wadaa iyagana gadaalay fadhiyaan meeshay ay hubkii u yaalay ama mootada laiga qaadan lahaayna markii la gaarana dee waa mootadii aa laigala wareegbaada goobo badan iyo dadaallo badan aan sameeyey wuxuu ilaahay nacam dhahay inay baashay lai soo celsho ciidamada booliska soomaaliya ay ka qeyb qaateen maasha allah baashiidi hadda waa haysta waa ii soo laabatay
wakiilka wakiilka qaramada midoobay ee soo wakiilka xoqeyaha guud ee qaramada midoobay james iswam iyo weliba khudbad dheer ka jeediyey golaha ammaanka qaramada midoobey oo ku hadalaasa xaaladda soomaaliya james iswam iyo khudbadda uuse ku jeediyey golaha ammaanka weliba markaas ee diiradda ka saaray xaaladda soomaaliya iyo howlgallada ciidamada amisom iyo dowladda dhexe iyo ku wadan waddanka weliba ka ammaanay geesinimada iyo go-aan qaadashada ciidamada soomaaliya iyo ciidamada amisom maadaama horumar nabadeed dalki iyo gilyanyeeri james weliba uuse ku warbiyey marxaladii iyo hamartii siyaasadda dalka gaar ahaan arrimo liskahay ee doorashooyinka weliba hadal qaaday muddo kordhintii golaha shacabka jamhuuriyadda soomaaliya khudbada james iswam weliba doorka weliba uuse ku hadlay doorka xafiiska qaramada midoobe uuse ka leeyay shirka ku dareera caasimadda markii la fiiriyay dadaalada diblomaasiyadeed ee wadajirka weliba si qooto dheereen kuxumaadana diidnimada dowladda soomaaliya wakiilkii sare ee midooda africa soomaaliya lahandari iyo eri james iswam weliba marlamaad kala dardaaramaana hogaamiyaasha soomaalida intiiyo xalka iyo raadiyan niyad fayla iyo umuujiyan ee dalka si dalka taariikh angala saxiixa heshiiskii tobantoodii setembar waa intii hadba sidii lambalan qaadi lonfuliya taasay oo miilo ku saarasa madmadowgii jaryeeri qodobka doorasho in dalku kudhida waa weliba waa qasab taasay oo ummadda soomaaliyeed aan baahanyin shacabka magaalada muqdisho iyo weliba amaanada weliba amaanana dadaalka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble welibana tilmaaman in shirka ee ku dareeray magaalada muqdisho guul ha ka dhammaada
waxay ula muuqdaan shir ka socda kalfisyoonno ka socda maalinta afraad galay waxaan ka filanaynaa bilaahi kariim wax wanaagsan inay ka soo baxaan oo ah israac soomaaliyeed dawlad lagu dhiso loo dhan yahay oo aan kala lahayn maamul hebel baa maqan iyo maamul hebel baa maqan ilaahay idankiisaasaan ka sugaynaa ka filaynaa waxaan leeyahay shaqada socota oo xakuumaddu waddo oo ra'iisul wasaaruhu wado waa shaqo dib dhacday laakiin hadda soo baxday waxaan leenahay aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad waxaan ka filaynaa wax wanaagsan inay ka soo baxaan shirka ummadda soomaaliyeed loo qabtay aayahooda waxaan ka filaynaa in sha allahu tacaala guul inuu ku dhammaado siduu hadda hordhiciisa noo bilaabadayn aan ka soo aan ka soo xidhinnay aad iyo aad baan ugu riyaaqsannahay rooble waa nin aqoon-yahana maasha allah calaa ra'si walcayn ninka waxaa arkayaa soomaaliya oo dhan inuu mataqaanaa xaaladdeeda oo aad iyo aad mataqaanaa ugu danqanayo hawshaasna oo u wado waana ku ammaanan yahay waa nin aqoon-yahana nimay- nimanka ay xagaldaamanahayana wuu og yahay halkan waxaa weeye aayaha soomaaliya ayaa looga talinayaa go'aanka aan gaarayna go'aan ciyaareed ma aha insha allahu tacaalaa guul baan ka rajaynayaa intaasoo dhan oo meesha timidna waa ka cilmi badan yahay waana ka aqoon badan yahay mar haaladda soomaali meeliheeda marayto ee bulshada la wadaagaayo ama aragtida bulshada an aruuriyaayo maha naqaana ee shirkan waa fasiyooni ku socdo oo dawladda federaalka iyo dawlad goboleedada hataan fadhiyaan way ku rajaynay guul sababtoo eh ee marxaaladda waddanka ka jaro ee ilo kala guure waaye marka way rajeeyane inay shirkaas guul ka dhammaado doono nan welba dadka meelaata fadhiya way dareensiinaa marxaaladda waddanka marahayo nan welba meelihiisu mathalaayo bulshadiisa way ku rajayaasee kalsooni buudo ka qabta marka way rajaynaa insha allah inay guulaha ka dhammaado doono waana shacabka soomaaliyeed walaha ka farahan waa ku baha doono dadaalada oo wada waa mid lagu farxo waa mid lagu qanaco midda keliya waxay tahay ra-iisul wasaare rooble oo maanta oo uu sameeyey waxay tahay dhaqdhaqaaqa badan inta oo ra-iisul wasaare oo yahay oo waxyaabaha badan uu sameeyey waxyaabaha ka mid ah waxaad dareemi kartaa waddanka soomaaliya macnaha saa ma ahayn rajadii ugu badneed oo nas- aan- aana la geliyey Waxa- waxaana gelinaya waxay tahay ra-iisul wasaare rooble ilaaha khayr ha siiyo cadowga ilaahay ha ka qabto shirkaas waxaan u rajaynaynaa waan ilaahay uga rajaynaynaa inuu wax ummadda soomaaliyeed ku faraxdo inuu ka soo baxo shacabka soomaaliyeed aad buu uga dhur sugayaa dibad iyo daakhilba waxaan marka eh, ka codsan lahayn dadka eh, eh, mas-uuliyiinta shirkaa ka qayb gelaysa in ay eh, eh, si gaara isaga xil saaraan wakhtiga lagu jiro dhibaatada taagan ummadda soomaaliyeed dibad iyo daakhil way sugayaan shirkaa waxaa ka soo baxa marka inayna dhicin waa laysku khilaafay waa lagu kala tegey ma arkaysaa waxyaal badanaa maaragtay dhibaatooyin baa dhacayo saasaa awgeed ayuu u fashilmay ummadda soomaaliyeed arrintaas way ka naxday hadda ka hor inayna taasu aysan ku soo noqon haa ayaan rajaynaynaa
hooyada soomaaliyeed oo laka magacaabo bisagoo maalin maamuud oo muddo saddex sana iyo la xanuun iyo ka xanuunsanta degmada waajid ee gobolka bakool weliba ee dalbata in daryeel caafimaad lala garab suruma hooyadaas yaa ku nool degmada waajid
maamudalyere awlaadoonagob jirino rafaasano ka shagsano daawalka gadowmaleedisanisa ololkanka iifa waylo aada ee booseela rooga sagaal unag aadi oo aha sagaalkibi o boose hantuugsudo hayta walgalaas aanee dhiinka gadowmale lanki ilaahay walaqaado muslim kaalmaha ii taroy wal iska daawaya ddisanisarirtagla ini iifta elolka injajey sagaal unug aadiyowu wal anaka daawaya umale tuugsudaka noolin arinyob walahan tatuugahay booso aha may faday inti afkaynama gordaas musung igaala awunaada fadaana riiteel in daaway faday ilaahee daawo gabe daawadaasaasin ku odsadohayo
waa hagaag dhegaystayaal weli weliba si toos aan la dareertana bu- warkii duhu warkii hiraabnimo idaacadda raadiyo baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka militariga dalka maali weliba sheegana in male- in meeli oo ku saaran xilalka iyo haayan madaxweyneyaasha ee kumeergaarka madaxweynaha kumeergaarka ee dalkaas ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka difaaca waddanka lamaada hogaamiyey weliba lakahaya saldhig militari oo kiyaala duleedka ee galbeed ee magaalada bomaco tan iyo markii la hiri isniin dilaha dhaafi gaashaanla dhexe ee gaa- gaashaanla dhexe casiim madaxweyne ku-xigeenka dowladda kumeer gaarka iyo weliba madaxda saykaeeda intii oo kafashalman hogaaminta wadankii laka aamini weliba usa tilmaamay in wadankii hog wadan caraqaladeen dhinaca kale ururka dalalka galbeedka africa ee magaasha madilha gabi lero ecowas weliba waa cambaareen hirowka shakhsiyaadkaasi welibana way tilmaameen in maalmaha hadireer wafda heer caalami ah handiro doona wadankaas hirowka mas-uuliyiintu iyo weliba saacado kureed lis- iyo weliba hakabeegmay kureed markii iskashaaneen la kasameeya madaxda dowladda la taliya sare oo ku tirsan xafiiska madaxweyne ku-xigeenka wadankaas oo la hadlay telefishinka qaranka dowladda weliba uusa tilmaamay in doorasho dadweyne la qowdo doono sanadka hadareera qaramada midoobay weliba iyo kadigday macluul bahsan intii ay kudhida gobolka tigrey sarkaal sare oo ku tirsan qaramada midoobay talaadadii golaha ammaanka qaramada midoobay welibaan kadegay in haddii tallaabo deg dega lanayn qaadna macluul bahsan iyo kudhii kortiyeeray gobolka ismaamulka tigrey etoobiya wakaalada wararka a f b welibay aragti welibay aragtay nuqul kumada warbixinta meeg ousa oo ay wakiilka eh, arrimaha wakiilka arrimaha bini-aadamada ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay markii uus ku diyaariyay xaaladda dhabta ee gobolkaas xogeyaha ayaa weliba saasaad howshay in haddii lamaada bilowd hadareerta si degdega laninku jawaabna xaaladaasi in iyo kusii daro korta muddo ku badan lix bilood weliba colaad ka jartay gobolkaas kureed markii ee dagaal folkofolon dhexeeya militariga federaalka etoobiya iyo jabhadda onlf jabhadda t b l f dagaal meelo ka dhamaray kureedna sababtay in gobolka usanagada gobol dagaaleed warkii heeraabnamaysinan kula dareertan dhegaystayaal radio baydhabo taninkeyga